asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii b sheekooyinkeenii qayb ka mid a waana xubinta murtida maanta ee badanaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinta murtida maanta ee aan isdhihi karno kolba qayb ka mid ah nolosha dadka ama kolba hal ujeedo ama hal tusaale oo ka mid ah nolosha iyo qaybaheeda kala duwan ayay farta inoogu fiiqdaa waana xubinta sideedaba markaad eegto taariikhdii soomaalida iyo waxyaalihii ay necbayd waxyaalihii ay jeclayd wixii ay maaragtay ka digeysay waxyaalihii ay ammaani jirtay intaba aada iyada ka dhexelayso xubintan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ka mid ahaa dadkii soomaaliyeed ee cilmi dhagoodku aadka ugu badnaa ama cilmi dhagoodka ku aqdaaman jiray waa dadkii soomaaliyeed ee cilmi dhagoodku aadka ugu badnaa ee cilmiga dhegti ka yaqaanay amaba ku aqdaaman jiray mid ka mid ah aqdaamashadaasu dee waa noloshii iyo howlaheedii marka mid ka mid ah dadkii soomaalida ahaa ee aan cilmiga sida tooska u baranin laakiin cilmi dhagoodka lahaa ee dhegta ka yaqaanay ee dhegta ka fahmhayey ee dhegta ku hayey ee maaragtay axkaam badan iyo xukumo fara badan iyo amaro fara badan oo diinta islaamka ku jira ama qur-aanka ku soo arooray ama xadiista ku soo arooray ee haddii la kuusaba ogol yahay oo cadcad iyo marinno iyo jaantusyo noocaas ah mid ka mid ah kuwii aadka u yaqaanay dhagaha ku hayey mid ka mid ah ayaa waxa uu ahaa oo uu sameeyey meel buu fadhiyey meel ayuu fadhiyey hadduu meel fadhiyey meesha waxaa la fadhiyey wadaad oo badiisii wata waagii hore waxaa jiray nimanka soomaalida waxa lagu gelin jiray nimanka alla kacabsiga fiican lahaa weysadooday wateen oo ubadooda iyo gacanta ku wateen oo kelligooda weysada mayna dhigi jirin oo waa tii aan sheeko hore kusoo marnay weyne cali qablax uu lahaa eebba hawraxme uu lahaa maaragtay war nimanka aad sheegaysaan leediin adduun horumaray way joogaan ariga weysadeedii oo tacshihiina tukaday ma iga fiican yahay sheekh maxay cali qablax lahaa oo uu badiisiina madaxa u taalo salaada subax ku weysaysan lahaa ninkaa kasii fakerahaya salaadaas wax weysadeedii ayay ahaayeen nimankuyo niman noocaas iyo noocaasa yay ahaayeen la dhihi maayo hadda niman kaleento oo sharaxaad kale u baahan ma ahayn kuwoodii alla kacabsiga ku fiicnaayo soomaalida ubadooday wateen ama killigooday wateen kildhacaddihii lagu weysaysan jiray marka haddii eebba idmahayo ubadii wadaadko meeshan taalluu qaatay shukaadaa qabatay ubadiibuu qaatay xagguu la aaday caar buu kusoo qulcaystay uu kusoo istijooday macnaha markuu soo istijooday oo ninka u imaaday wadaadkii meesha fadhiyey ayuu wuxuu dareemay inuu u baahan yahay weyso haddana weysadii inuu fasax uga rabo odayga ama ama wadaadkan ubada watay inuu dareemay ma ogtahay kumau xisaabtamin marka istijadii ka horreysay inuu wadaadka fasax uga baahanaa waa kow laakiin weysadii durbu wuxuu ku xasuustay inuu u baahan yahay inuu fasax u qaato oo uu maaragtay uu dhaho maku weysaystaa illaawar hore ma weydiina makusoo istijoodaa mau dhihin moogta markaasu wuxuu ku yidhi sheekh maku weysaystaa yidhi biyahaaga moogta sheekhyaa marka jawaab yar oo gaaban yaa siiyey wuxuu ku yidhi ku weysaysiyo haddii istijo qabto haddaad istijo qabto ku weysayso halkaa maxaa ka soo baxay dee istijadii ka horreysay nijaasada isaga daahirinaysay inaada weydiisanin weysadii baad hadda weydiisanaysaa istijadii horena inaad marka haddii istijadaadii ay ansaxday ku weysayso yidhi moogtahay sheeko sheekaadii aad cajiiba oo qosol ku dheehan yahay oo maaragtay iyada lafteedu jees jees leh oo cilmi qaadashada lafteedu cilmi ku jiro oo tusaale weyn oo xagga nolosha ku saabsan ah ayay noqotay waxaa weeye marka hore haddii marka haddii adiga aada mas-uul tahay mas-uuliyaddaas markii hore ayaa si xalaala ku imaanin hadda si xalaala ma u maamulaa ma dadkaad ku dhahaysaa markii hore aad xalaal ku imaanin be madax aan xalaal ku imaanin musuq maasuq iyo laaluush iyo ninjaclays iyo qabyaalad iyo eex ku imaaday maxay mahadii lahayd maayo ma maamul waxay keenayaan walaagi oo baalkiya marka waa istijadii biyaha bilaa fasaxaa loo qaatay maaragtay cod la iibsado musuq maasuq ku yimid macadaalad buu maamulaya oo may ka dhigantay waxyaalaha ina haysta ayay ka mid tahay ay dhibaatooyinka ila haysta ee dhinac walba inaga haysta mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta khayr allahasi wadaadkaasi waa iga qosliyey oo aniga lafteeda sheekada qosol qosolba ila noqotay iyo maaragtay nooc yara mucjisa mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka iibi waxaan dhahaynaa il ibtilaysan unbaa balaayo aragta il ibtilaysan baa balaayo aragta il ibtilaysan ayaa balaayo aragta